galab wanaagsanna dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa galab khamiisa bisha juun ay tahay labaatan iyo toddobo sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta magacayguna waa xasan jaamac wararkana maanta waxaa ugu waaweyn xisbiga liberaalka oo sheegay inay khalad ahayd in ra-iisul wasaaruhu uu waco julian ashan si uu waddanka ugu soo dhoweeyo daraasadna waxaa lagu ogaaday in saddexdii haween oo qaxootiya mid ka mida ay martay ama ay ku dhaceen waxa loo yaqaano domestic violenciga ama rabshada qoyska nooc ka mida simon birmingham oo ka tirsan xisbiga liberaalka ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu arko julian ashan in sheekadiisii ama dhibaatadii uu soo maray lasoo afjaray laakiin waxaa khalad ahaa buu yidhi in ra-iisul wasaaruhu uu waco assange si uu ugu soo dhoweeyo dalka aasaasihii wikileaks ayaa dalka australia dib ugu soo noqday saacado uun kadib markii uu qirtay dembi ah basaasnimo oo uu ka hor qirtay maxkamad maraykanku leeyahay ra-isul wasaare antony albanisi ayaa bartiisa twitter-ka ama x waxa uu dhigay isaga oo la sawiran julian assan lehna aad baan ugu faraxsanahay inaan la hadlo julian assan kuna soo dhoweeyo dalka australia iyo qoyskiisaba sanatan birminghams ayaase sheegay inay tan taasu ahayn mid habboon kororka sicir bararka oo hadda afar gaare ayaa dowladda waxa uu geliyey ayaa la yidhi inay siyaasadeeda dhaqaaleed difaacdo iyada oo doonaysa inay ka ballanqaato ama u xaqiijiso shacabka australia in leyborku uu garanayo dhibaatooyinka dhanka maciishada ee dadku marayo daraasad cusub ayaa lagu ogaaday in ku dhowaad saddex meelood mid haweenka qaxootiga ee dalkan australia ku noolay shantii sano oo u dambeeyey ay mareen tacadiyo uga yimid qofka ama ninka la degana ama la saaxiibka ahayn ama qabay jaamacadda wollongong iyo settlement services australia ayaa labaduba waxa ay qiimeeyeen arrimaha ku saabsan rabshada qoyska ee qaxootiga markaasi dalka soo gala ee shantii sano u dambeysay ciidamada qalabka sida ee dalka bolivia ayaa ka tegay baa la yiri aqalka madaxtooyada kadib markii madaxweynaha dalkaasi louis arge uu dhaliilay iskuday inqilaab oo dowladda looga soo horjeeday master arge ayaa ugu baaqay beesha caalamku inay taageeraan kadib markii cutubyo militaria ay isugu soo baxeen bartamaha magaalada halkaas oo madaxtooyaduna ay ku taalo royters ayaa soo sheegtay in gawaarida gaashaamanu ay ay jebiyeen albaabka hore ee aqalka madaxtooyada askartuna halkaasi ay ku yaacday madaxweynaha dalka kenya william ruutu ayaa joojiyey qorshe lagu doonayay in canshuuraha kor loo qaado kadib dibadbaxyo ballaaran oo dalka oo dhan ka dhacay tallaabadan ayaa loo arkaa inay guul weyn u tahay dibadbaxyada ama dhaqdhaqaaqyada dibadbaxyada oo ay dhallinyaradu inta badan hogaaminayeen kaasoo markii hore kasoo bilowday dhanka internetka kadibna ku faafay dooyinka dalka oo dhan dibadbaxyadaas ayaa lagu cambaaraynayay korarka canshuuraha iyadoo dibadbaxyaashu sidoo kale ay dalbanayeen isbedel ballaaran oo siyaasadeed oo la sameeyo master ruuta ayaase sheegay inuusan saxiixi doonin hindisa sharciyeedkan canshuurta lagu kordhinayo maalin uun kadib markii ay rabshado ku dhex mareen ciidanka booliska iyo shacabkii mudaharaadayay rabshooyinkaas oo ugu yaraan labaatan iyo saddex qof oo ay ku dhinteen saadaasha hawada berita oo jimcaha magaalada melbourne waa qayb ahaan daruuriya lix iyo toban digri sydney inta badan waa cadceed iyo sagaal iyo toban digri halkii australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo toddoba senti oo lacagta maraykanka ah